يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فصل في الشفعة شفعة أيوه فصل يعني wahiya shufcadu xaqun xaqu tamalukin qahriyin yahbutu lishariiki اlqadiim cala shariiki اlxaadis fimaa mulika biciwadin shufco waxaa la yidhaahdaa xaq aada ku milkinayso si qahri ah laba qof oo shirko ahayd ayaa shariigii hore ayaa xaqaa yeelanaya macnaheedu waxa weeye laba qo laba qof baa shirko ahayd maal bay isku darsadeen guri bay ku dhisteen marka guri saddex qol ahay masalan iibsadeen laba nin lacagtoodaa kala badnayd laakiin markii loo fiiri weyna isku darsadeen maalka intay isku darsadeen bay guriga ku iibsadeen marka mid lacagtiisa markii la qiimeeyay laba qol baa ku hagaagayso midna hal qol buu yeelanaya marka labadii mid ka mid ah ayaa gurigii iibsanaya qeybtiisa qeybtiisa markuu iibiyo kii kale ee shirkada la ahaa wuxuu xaq u leeyahoo sharcigu siiyey yacni qofkii dambe ee guriga laga iibiyey wixii looga iibiyey un inuu gacanta ka saaro oo yihahdo naska bax baryo maaha gu meequu kaa iibiyey intaas waatana hoo bax waa xaq qaxri ahoo isagu uu milkinayo qofkii hore ee shariigga ahaayeen ninkii hore waxgatay ee shirkada ahaayeen hadduu iska daayana wuu leeyahay farta ka qaado wuu leeyahay oo ninka dambe ay markaa shirka noqonayaan soo ma marka shufcadu marka waxay ku suurowdaa shirkada waa khuldo maal in laysku darsada waayo shufcatuljiwaar ma jirto derisnimo ma ah laakiin waa wax dadka wax isku darsaday ee maalku isugu jira wey wa shufcatu shufcadii waajibatun waajib weeye macnaheedu haabitatun lishariiki alawal way usug way sugnaanaysaa way wujuubka la sheegayo macnaa inaad la wareegto baa waajib kugu amaaha waad leedahay laakiin way kuu sugan tahay way wa shufcatu shufcadu waajibatun haabitatun way sugnaataa bilkhulda labada wax isku darsatay khuldatu shuyuuc baa la yidhaha wax isku darsaday taasay macnaha ku suurowdaa duuna aljiwaari deriski maye labadii qofoo deriska ahaa maye maxay ku suurowdaa shirkada shirkay ku suuroobi kartaa marka laba qof gurigiinaa deris ahaydeen oo nin baa deris ahaydeen muddo badan baa deris ahaydeen markaasuu gurigiisii iibsaday qof kalea meeshii soo galay midkaad meesha soo galay baan ka saaraya lacagtiisii baan siinayaa taa ma jirto shufcada derisnimo laguma milkiye shirkaa lagu milkiya labada qof waa inay shirka noqdaan waa inay shirka noqdaan duuna aljiwaari macnaheedu saas weeye derisnimo laguma milkiyo abu xaniifa qaba laakiin sidaas wa qaala abu xaniifa owla nnaasi bishufcati ashariik aladi lam yuqaasim suma shariiku lmuqaasim suma idaa baqiyat fi dariiqi aw saxni shirkatun suma aljaaru lmulaasiq intaasoo dhan ba way yeelanayaan buu leeyay ninkii labadii wax isku darsatayna shufcada way leeyihiin kaasaa ugu owleysan waa labada wax isku darsatay oo aana qaybsanin waxay isku lahaayeen aan qaybsanin haddii labadii awal wax isku jiri jira oo qaybsadeen xataa markay kala baxeen kadib wuu yeelan markaa wuu yeelanayaa shufcadii buu yeelanayaa deris baa la yacni usugnaan kartaayo haddii nin dad nin hore aada sii taqaaneen oo qof hore aad deris haydeen oo istaqaaneen oo gurigiisii u iibsado mid cusub baa imaaday midkaa cusub guriga waa intii laga iibiyo lacagtiisa loo celiyaa laga saari karaa buu le abu xaniifa sidaa qabo derisnimo laanna waa nin cusub oo meesha kusoo ziyaaday xaafadda kusoo ziyaaday lama aqoon ninkii hore la yaqaanay baa meesha ka baxay saas uu leeyahay marka marka shufcatu ljiwaar abu xaniifa qabo laakiin aimada kale waxay leeyihiin maya wixii la isku darsaday ee shirkada ahaa unbay shufcadu ka yirsooda weliba waa intaan la qaybsanin maa lam yuqsam wey fii maa lam yanqasim wixii aan yacni aan qaybsamin wey aan la qaybinin wey fii ma yanqasimu wagayrihi bithamani aladi waqaca calayhi lbayc marka fi ma yanqasimu lianna alcilata fi hubuuti shufcati dararun yani mu-anati lqismati wey marka shirkay ahaayeen labada qof labada qof shirkay ahaayeen mayn qaybsanin wixay isku darsadeen mayna qaybsanin hadday qaybsadaan deris unbay markaa noqonayaan shirka maha markaa way kala baxeen shufco ma jirta markaas waa inay yacni isku jiraan weli baa la doonaya weli ay qaybsanin waayo waxana waa wax qaybsami karo waa inuu yahay wax qaybsami karo marka horeba waxay ku shirkoobeen haddii waxaan qaybsami karinba hadduuna ahayn kaa shufca ma leh mi qof iibsan karo oo dee qeybteedii baan iibsaday dhihi karana ma jirta wey matalan lacag bay isku dareen hal xamaam bay ku dhiseen musqul bay ku dhiseen hal musqul ma la qaybin karaa may de markaa qismo uma aqbalaysa shufca male markaas wax shufca la yidhaha maba imaanaysa qof qeybtiisii gadan karana maba le dee maxaad ka gadaysaa qof maxaad ka gadaysa ma jirta de a waxa qaybsami kara weeye waxa la iibin kara sooma saas noqonaya washufcatu shufcadii waajibatun waajib weeye bilkhuldati bay ku waajibtaa wixii laysku darsaday maalka laysku darsaday lagu shirkoobay duuna aljiwaari dariska kuma sugnaato fii maa yanqasimu waxay qaybsamaye weeye fii maa yanqasimu a ayay ku sugnaanaysaa fii maa kii yanqasimu qaybsamaye waqayri waqayri wixii qaybsamayay waa yani waa wax qeyb aqbali karoo laba qeybood noqon karo qaybsamaya soo ma de wagayrihi wixii aan yani aan qaybsamaynin kaadee shifco kuma sugnaanayse kuma sugnaata kaas wagayridaas kalxamaami lkabiiri buu leeyay walbinaai washajari tabacan lilardi dhulkaasuu raacayaa buu le lakiin waa inay qismo ka suuroobi karto oo aanana la qaybinin qismuu aqbali karaa oo wax la qaybin karo a kuma ayna kala bixin oo markaa mayna qaybsanin wey fii maa lam yuqsam wey fii maa yanqasimu duuna maa laa yanqasimu dhe maana sidarinay wa shufcatu shufcadii waajibatun waajib weeye bilkhuldati bay ku waajibtaa duuna aljiwaari deriskii maye fii maa yanqasimu waxa qaybsamay wax qaybsami karo ayay shufcadu gashaa duuna maa laa yanqasimu waxaan qaybsamaynin maya de waxaan qaybsamaynin shufco ma gasho qeybba ma aqbala waxaan qaybsamaynin shufco ma geli karta wey shufcadu waxaa isku lahaydeen oo laba qof baa isku lahaa wuu qaybsami karaa hadday qaybsamaan laakiin mayna qaybsamnin qofku mid ka mid a hadduu marka qeybtii asaga kusoo hagaagi lahayd waa la yaqaanaa lacagtoodii ay isku darsadeen markii la qiimeeyo qofkii intaasoo kusoo hagaagayso mana ayna qaybsanin marka qeybtaydii qofku u lahaa markaas yuu yuu qof ka gaday wuxuu yidhi adigu ninka alla shirkow qeybta anigu aan lahaa intaas weeye qaado uu ka gaday kii kale weye marka midkaas kii kale wax khiyaar buu leeyahy marka inuu yani ninkii qiimihii uu siiyey unbuu u celinayaa wixii buu kala wareegayaa wax la weydiinayo qofka cusub la weydiinayo ma aha wax laga dalbayo ma aha ninkii horaa iskale xaggaas intuu wixiisi u celiyay inuu siiyu leeyahy inuu iska daayana wuu leeyahay oo markaa isagu kii dambe markaa uu la shirko wa fii kulli maa lam yunqal min alardi kalcaqaari wagayrihi dheh wa fii kulli maa shay kulligiibay shufcadu ku suurowdaa laa yunqalu aan la raraynin waa waxaan guuraynin weeye shufcadu waxay gasho oo min alardi dhulkii ah wey kalcaqaari ma guurtadi weeye kalcaqaari wagayrihi waa wax dhulka ku yaala sidiisa maguurtaan la yidhaha guryaha iyo dhulka iyo wax dhulka ku yaallo aan- aan- waxay shafcadu gasho dhul weyn bay isku lahaayeen beer bay isku lahaayeen guryey isku isku lahaayeen si qayb yacni qiimihii ay geliyeen marka hore isku darsadeenna wax la garanayo wey ha la qaybsado beri markii la yidhahdo qof la arko inta ugu hagaagayso haddii waxay isla ekaayeenna way kala goosanayaan hadday kala badnaayeenna saddex meelood bay uqaydaan uqayb- u qaybsanayaan waa la garanayaa marka laakiin waa inuu yahay maguurtadaas ah wafii kulli maa laa yunqalu waxa aan guuraynin oo min al ardi dhulka ka mid ah kal caqaari ama yacni daarihii iyo wax la mid ah ama maguurtadii oo dhan waqayrihi way bithamani shufcadu maxay ku sugnaanaysaa bithamani lacagtii alladii waqaca calayhi lbeecu beecu uu ku dhacay lacagtii beecu ku dhacay bay shufcadu ku suuroobaysaa macnaha ninkii shar- ba- shariigii hore sa- ninkii hore shirkada la ahaa waxa uu kaga gaday qofka uu siiyey kii unbaa loo celinayaa bithamani aladii waqaca calayhi lbeec taasay ku sugnaanaysaa wahiya shufcadu cala alfawri degdeg wey ninkan wax shufcaysanayo waa inuu degdeg wixii ula wareego wahiya cala shuf yani cala alfawri degdeg ah waa inay noqoto fain akharahaa hadduu dib u dhigo maca alqudrati asagoo awoodi karo calayha badalat shufcadii way burtay asagoo la wareegi kara hadduu daahiyo xaqiisii meeshuu ka baxay wuxuu markaa la wareegi kara ma jiro markaasaa la rabaa inuu horey kala wareegaa la doonaya آه. وهي على الفور دقدق وهي فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت هدون مركز وقفك أما مغميل كم مغيه سفر أما حبسي أو كجرو معذور هدو يهي مركز ولو سوية لكن هدو مركز أولي كرو إنه وحي الله وري وقت وهي لكرا مركز ديب أردقي حقي سوا بري مركز هدو مسوا شوف عايزا كروكا شوف عادي وحي قال يسانا ووحا أن لقايبني ولي ووحا قايب سمي كرو آه لكن أنا ولي لقيبنون الحديث جابر بأودلي له رضي الله عنه قال حر قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة النبي وحو حكم الشفعة في كل ما لم يقسم وحا لقيبن فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة مر هذه لما قف وري وحسقوا لها أي قيب سلام وحي فإذا وقعت الحدود أقول لك الحديث أقول انتاس الذين انتاس وصرفت الطرق نيوال بوددي سؤول إنا أحرته فلا شفعة مركا وادرسه falaa shufcata shufca ma jirto wey rawahu sheekhan muslim bukhari baa xadidka warinaya waidaa tazawaja imra'atan hadduu guursado haweeney buu guursaday calaa shiqsin ah, nasiib buu ku guursaday ah, qeybkii uu lahaa waayo akhadahu shafiicu bimahri lmithli labada nina shirkay ahaayeen waxbay isku lahaayeen qeybtii uu lahaa buu gabar meher ooga dhigay labadoodii mid baa gabar guursaday ninkaas baxban shirkaan ku nahay qeybtaydii baad meher u qaaduy kii marka ninkan muxuu leeyahay shufcuu leeyahay oo ninkii me- qofki meesha soo galay inuu wixiisi intuu u celiyo uu leeyahay soo maha gabadha meherkeedii waay markaas ila gabadha meher loo siiyey akhadahu shafiicu bimahri lmithli gabadha meher mithlkeedaa la weydiinayaa hooy hooyadeed iyo eedadeed iyo maxaa lagu meherin jiray intaasaa lagu meherin jiray inta unbuu siinaya waxle ka baxmayn ah mehermithel baa markaa loo noqonaya leanna qiimo uu gabadhi siiyey ma jiro wax hadduu siiyo intaas uu u sii lacag u siiyey intii baa loo celin lahaa meher buu oga dhigay meherkii u qaado yidhi wixii- qaybkaygii marka meherkee maxaa meher looga dhigayaa marka meherumithil baa loo noqonaya markaas ayadoo kale dadkeedii la midkaa gabdhihi ayadoo kale taa wixii lagu meherin jiray Ah, haddii kun lagu meerin jiray iyo haddii boqol lagu meerin jiray wax alla wixii lagu meerin jiray buu siinaya mehermithilkeedu baa la qaada- yaa la qiimanaya waidaa kaana shufacaau jamaaca shufacadu hadday yihiin jamaaco istaxaquuhaa calaa qadri lamlaak maalkoodu siduu ahaabay kusoo shufcaysanayaan ee kusoo shufcaysanayaan masalan saddex nin baa waxay isku lahaayeen daar lix qol ah lacagtoodii markii la qiimeeyo mid wuxuu yeelanayaa saddex qol midna wuxuu yeelanayaa laba qol midna wuxuu yeelanayaa hal qol waa lacagtooda markii qiimaheedii la fiiriyo kii saddexda qol lahaa baa gatay labadii kalaa meesha ku saaray soo ma labada kalaa marka waxay la wareegayaan saddexdii qol oo ninkaa uu gatay bay soo ceshanayaan oo ninkii bay qiimihiisi u celinayaan soo ma kii labada qol lahaa laba qol buu soo ceshanayaa kii halka qol lahaana qol buu soo celinaya saasaa loogu qaybinaya labada wax shufacaysanaysa waidaa waidaa kaana shufacaau shufacadii hadday noqdaan jamaacatan jamaaco hadday yihiin istaxaquuhaa shufcadii bay mudanayaan calaa qadri lamlaak yacni milkigoodii bay ku shufcaysanayaan siay u kala badnaayeen qiima u kala lahaayeen ayay ku qaadanayaan waa sidaa faslun fi lqiraad qiraadkii buu u fasal yahay dhowtankii dhowtan baa la yidhaha qiraadka wa yusama almudaaraba wahuwa caqdun yaqtadii an yadfaca almaaliku maala ilaa aakhara liyatajira bihi waribxu baynahumaa wahuwa caqdun jaa-izun likulli minhuma jaa-izu darafayn baa la yidhaha qiraad nin baad lacag u dhiibaysaayo waxaad leedahay lacagtaa ku shaqee wax alla wixii faa-iidaho kusoo galana kala bar bay noo tahay marka ninkan lacagtii buu dhiibay lafihii buu dhiibay ninkana shaqadii buu leeyahay faa-iidana waa la kala goosanaya qiraal baa la yidhaha marka dhowtan a walilqiraadi qiraalkii arbacatu shuruudin afar shardi buu leeyahay an yakuuna calaa naadin lacag horta waa inuu yahay qiraalku waxa uu ku dhacayo waa inuu lacag yahay oo min adaraahimi wa danaaniir lacagtu labadeeda qaybood daraahim iyo danaaniir wa an ya-dana rabulmaali maalka ninkii laha waa inuu idmo lilcaamili ninkii kaleeto ee tijaarada loodh loo dhiibayay waa inuu u idmo fi tasarufi mutlaqan ba lacagtan aan kuu dhiibay wax alla waxaad rabtaad gelin kartaa mutlaqantu saas wey waxaad rabto macnaha waxaa looga jeeda wixii aan xaaraan ahayn wax kasta oo faa-iido in laga helay u malaynaysa waa gelin kartaa marka laakiin hal shay keliya haddaad u magacoodo tidhahdo waxaa keliya unbaad ku gadi kartaa raashin keliya unbaad ku gadi karta wax kale kuma gadi karta haddaad tidhahdo ninkii dee waad xayirtay moogtahay ninkii la rabay inuu wax tijaareeyo hal shay unbaad ku celisay lama rabo inaad celiso xayirto lama rabo waa inuu tasarufka u idmo yidhahdo wax walbaad ku gadi kartaa o fi ma laa yanqadicu wujuuduhu qaaliban sida qaalibka waxaan la waayaynin buu u dira wuxuu yihi waxaas waxaas geli waxaas kaga shaqee wa an yashrida lahu juz-an macluuman min aribxi haddana waa in shardiga saddexaad ninka shaqada loo dhiibayo wax go-an oo faa-iidaa waa in loo cayino faa-iidadii wax alla wixii faa-iido yimaado nus baad leedahay saddex meelood meel baad leedahay rubac baad leedahay wax mucayana waa in loo sheego oo markaa ay ku raalli noqdaan ku heshiiyaan wa an yashrida lahu juz-an macluuman min aribxi wa anlaa yuqadira bimuddatin wa anlaa yuqadira bimuddatin muddo waa inaan lagu qadarin muddo heblo yaad intaas kaga shaqee muddo heblo intaa faa-iidaa ku keen lama dhigi karo qofku waa loo dhiibayaa waa wuu shaqaynayaa mar al markay faa-iidii soo baxda faa-iidii ma saasay ku shaqaysanayan ku qabsanayan ana muddo go-aan loo qabanin qofka muddo go-aan haddii loo qabto dee waxaan inuun wax qabanin bay u badan tahay qofku muddadaas uuna wax helinba yaa laga yaaba marka afartaas shardi baa la doonaya iyo qiraad ku suuroobi karaa lacag waa inay tahay horta waxa lagu shirkoobay ninkii maalka lahaa ee lafaha lahaa waa inuu idmo ninkan kale caamilka ee shaqaynayo fi tasarufi mutlaqanba waa inuu idmo oo mutlaqan wey wax kastaad gelin kartaa waa inuu yidhaahdo wax walbo ow fi ma laa yanqadicu wujuuduhu qaaliban ama waxaan sida badan la waayaynin waa inuu oga shaqeey yidhaahdo inta badan la helayo un markasta la helo wa an yashrida lahu juz-an macluuman min aribxi juz macluuma qadar go-an oo faa-iidada ka mid ahna waa inuu cayino le intaasaad leedahay markay faaida soo baxdo nis baad leedahay thuluth baad leedahay saddex meelood meel baad leedahay wa anlaa yuqadira bimuddatin wa anlaa yuqadara bimuddatin muddo waa inaan lagu qadarin waa licadami waa lixtimaali cadami xusuuli ribci fiiha muddadaas la qabsaday inaan wax faa-ida oo imaanin baa laga yaabaa afartaas shardi baa la doonaya walaa damaana cala caamili ilaa bicudwaan ninkii saas lacagta xoolaha loogu dhiibay oo la lacagta yani ka shaqee la yidhi saas loogu dhiibay shuruudaas markii uu la galo kadib loo dhiibay xoolahaas hadday dhintaan damaani maayo ilaa bicudwaan inuu dactiye mooyaane kii loo dhiibay inuu dactiyade oo meel aan munaasab ahayn oo xoolihii dhigo ama uu yani asagu dee dacadtii waa la garanaya wixii wuu dayacay way markaa wuu damaanaya laakiin hadduu xifdiyo oo meeshii la- lacagta la dhigi jiray buu dhigay meeshii al- wixii la gelin jiray buu geliyey sidii laye wax qaalibka uu haydan buu maray marka haddii moodkii ku yimaado soo damaan la odhan maya qofka walaa damaana cala alcaamili ninkii shaqaalaha mada lamaan korkiisa maahna ilaa bicudwaanin inuu dacatiye mooyaane cudwaan waa dacati ama waa gaboodfal ah, wuu dacatiyey waidaa xasala ribxun faa'iida haddii la helo iyo wa khusraanun khasaaro Ah, wuu shaqeeyey ninkii khasaarona way timid faa'iidana wey jubira alkhusraanu khasaaradii baa la kabayaa biribxi baa laga kabayaa marka hore horta khasaaradii baa la kabayaa khasaarada markii la kabo wixii kasoo haro unbaa faa'iido la yidhahdaa kaasay qaybsanayaan haddaan waxba kasoo harinna qofka waxma la de laakiin laazim marka u horeeya had- waa in horta khasaaradii lafihii gaartay horta in la kabo way yani lafuhu hadday dhumaan faa'iidadiina la qaybsado ninkaana xolihiisi meesha ku baqan yihiin soo ma kow waa in horta yani khasaarada la kaba de wixii soo haro unbaa markaa ribxi noqonayo la qaybsanaya wa idaa xasala ribxun ribx hadduu xasilo iyo wa khusraanun khasaaro masalan lacagtii loo dhiibay laba qaybood bay ahayde uu qeybna waxan buu geliyay qeybna waxan buu geliyay qeyb waa lagu khasaaray lafihii baaba dhumay qaar qeybna faa'iido fiican baa laga helay soo ma maalku isku meel unbuu ka yimide horta khasaaradii qeybta gaartay baa faa'iidada laga kabaya wixii soo haro unbaa faa'iida saas lagu shaqeeya qiraad baa la yidhaha marka waa noocaa lagu shaqaysta wey a way badan yihiin dadka dee yani sidaa wax ku shaqeeya ee qof intay lacag u dhiibaan ama da- loo dhiibo ku shaqee la yidhaahdo way badan yihiin laakiin shuruudul qiraadna inayn aqoonin baa laga yaabaa labada qofba inayna ilaalinaynin shuruuddii soma shuruudda in la ilaaliyaa loo baahan yahay wey. a faslun fi lmusaaqaat musaaqaadkii buu u fasl yahay wahiya musaaqaadku caqdun caqdi weeye yatadamanu mucaamalata shaksi gayrahu calaa shajari cinabin aw nakhlin liyatacahadahu bisaqyin wa tarbiya calaa ana lahu qadran macluuman min thamari musaaqaad waxaa la yidhahdaa ninbaa wuxuu leeyahay beer asenduhu leeyahay timir iyo cinab beerahu buu leeyahay ninbuu u qabanaya wuxuu leeyahay ka shaqee beertaas geedaha waraabi yacni ta'biir ku samee ta'biir Ah, geedka waa la ri- waa la rimi- waa la isku riminaya mogtahay dhadib iyo lab buu leeyahay oo midka lab geedka labka ah ubixiisaa lasoo qaadaya markaasaa midka kale oo dhadig ah loo saas loogu saarsaaraya ta'biir baa la yidhaha Ah. marka waa shaqada ninka caamilka geedaha ka shaqeynaya uu ka shaqeynaya dee inuu geedkii waraabiyo inuu wixii ge- yani ka guro inuu macnaha geedka dhaqaaleeyo inuu oka marka markaasu wuxuu leeyahay waxaad leedahay ood ku shaqaynaysaa markii aad yani waktigaa la gaaro wuxuu u sheegaya qadar macluuma oo geedaha midhaha kasoo go-ayo beertaas midhaha kasoo go-o timirta iyo cinabka iyo qadar macluuma intaasaad leedahay buu leeyahay musaaqaad baa la yidhaha taasna walmusaaqaatu musaaqaadkii jaa-izatu way bannaan tahay cala anakli waalkaram cala anakli timirtii iyo walkarmi cinabkii bay ku bannaan tahay geedo kale maya waa labadaa geed unbaa la- yani yani musaaqaadka yani lagu geli karaa un walahaa shardaani laba shardi bay leedahay musaaqaadku axaduhumaa shardiga koobaad an yuqadiraha an yuqadirahaa bimuddatin macluuma muddo macluuma waa in la qabto waa muddada yani yaqaane uu ba- uu- ee timirta iyo cinabku geedkiisa uu ku dhala ee mirihiisa ku bislaan karaan waa muddo la yaqaano wey an yuqadirahaa bimuddatin macluuma wathaani shardiga labaad an yucayina lilcaamili ninka caamilka waa inuu u cayino juz-an macluuman juz macluum ahoo go-an yani qeyb qadar macluum ahoo la garanayo oo min athamrati midhihii ka mid intaasaad leedahay waa inuu yidhaha midhaha saddex meelood beertaa wixii kasoo goa meel baad leedahay ama afar meelood meel baad rubac baad leedahay ama nis baad leedahay wax alla wixii lagu ballamo wey lagula ballamo waa inuu u yani u qabto eh, juz macluuma wey uma alcamalu shaqadii camalkii fiihaa beerta laga qabanayo calaa darbayni laba qaybood wey camalun yacuudu nafcuhu ilaa samra camal markii laga shaqeeyo faa'iidadiisu waxay ku noqonays waxay u noqonaysaa midhaha fa huwa cala alcaamil wax alla wixii midhahaas beertaas midhaheedu si fiican uu ugu dhali lahayd ee wax uta- ku kobcile beerta geedku ku dhali lahaa waxaa laga rabaa shaqadeeda inuu qabto ninka caamilka ah geedka inuu markasta waraabiyo inuu ilaaliyo inuu ta'biir ku sameeyo uu awrdhabo ah aka wa camalun yacuudu nafcuhu ila alardi camalna nafcigiisu wuxuu noqonayaa dhulka fa huwa calaa rabi lmaali ninka maalka le ah yaa laga rabaa wixii dhulkaasi yani looga shaqaynayo iyo haddii yani lasoo lagu lagu waraabinayo biyahaas yani wara waraabintoodii iyo wax lagu samayn lahaa iyo wixii loogu samayn lahaa wax walbana ninka waxaa laga rabaa ninka beerta leh ninka beerta leh yaa laga rabaa ninkan wuxuu leeyahy shaqadii un asaga wuu ku shaqaynaya a wixii lagu shaqayn lahaa lakin waxaa laga rabaa ninka beerta baa laga rabaa maka marka camalka laga qay macanaa laga qabanayo musaaqaadka geedaha markii la waraabinayo qof uu ka shaqaynayo beertaas waa labadaa qaybood waay uma alcamalu fiiha calaa darbayn camalin camalun camal yacuudu nafcuhu ila thamara camal faa'iidadiisu midhuhu u noqonaya oo macnaha beertiba haddii camalkaasi laga la qabto si fiican bay u dhalaysaa markaa beertii oo geedkii si fiican buu u dhalayaa fa huwa cala alcaamil caamilkaa laga rabaa kaas ka saqiyin weeye inuu waraabiyo weeye beertii wa tanqixatin inuu yani wa tanqiyatin wa tanqiyati majri almaa biyuhu meeshay soo marayeen kanaalkii loo soo jeexayo beerta waraabinayay biyaha meesha ay soo marayeen yani waa inuu yani uu nadiifiyo min diinin iyo wanaxwihi dhoobada waa inuu ka nadiif kanaalku dee wuu xirmayaa ishu meesha biyuhu soo mari lahaayeen way xirmaysaa marka waa inuu nadiifiyo dhooba haddii fadhiisato waa inuu ka qaado qashinka waa inuu ka qaado wa talqiixin awrdhabidi wey awrdhabidi oo geedkan yani geedka lab midka lab ubixiisa iyo midka kale waa inuu ursiiyo waay waa laga shaqey beeralayda saas uga shaqeeyaan geedkan geedkan timirtan wuxuu leeyahay mid nin mid lab iyo mid dhadig buu leeyahy lab iyo dhadig nin iyo naag umaka lab iyo dhadig buu leeyahay marka kan labka ah ubixiisaa lasoo qaadaya ka kalea la ursiinaya beerale beeraha timirta iyo cinabka markii laga shaqeynaya geedaha saasaa lagu sameeya rasuulku calayhi salaatu wasalaam reer makaad bu asagoo haya nimanka quraash ayagu dee mayna aqooni geedaha markuu madiine yimid oo nimanka reer ansaareed baa yani timirta yaqaanay soo maha iyo cinabka markaasuu u yimi markaasu wuxuu arkay ayagoo ta'biirkaa samaynayo geedkan intay ubixiisa soo qaadaan kuwa kala ursiinaya markaas maxaad ka maxaad ka wadaan saan maxaad u samaynaysaan waxay rasuulkiila haddaan saas la yeelin geedku si fiican uma dhalayo waxaana soo qaadaysaan meesha ursiinaysa waxma taraayo iska dhaafa sanadkii baa la daayey marka ta'biirkii baa la joojiyey sanadii beertii waa si fiican u dhalowy miro fiican baa kasoo gei waayo markaasuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam antum aclamu biamri dunyaakum adduunyada xaaladaheeda idinka iga yaqaanine sameeya waxaad ku samaynayseen ya anigu dee beeraha iyo waxaas iyo shaqada shaqa adduunyaba dee nabigu shuqul kuma lahayn calayhi salaatu wasalaam marxaba marka ta'biirka kaasaa la yidhaha ta'biir waa in geedka waa in la rimiyo way wa tanxiyati xashiishin iyo naxwihi wa tacriishin lilcinabi wa xifdi thamari can yani sariqa washamsi waduyuur waxaasoo dhan yaa laga rabaa caamilka caamilkaa laga rabaa iyou ilaalinaya midhihii buu ka waardeynaya wa dadka waxa tuugada iyo waxa hadayo ka ilaalinaya wixii kaloo cunayo ka ilaalinaya shimbiraha iyo waxa la wixii cunayo o dhan buu ka ilaalinaya dee qorax u baahantay qoraxdu dhigaya adiga oga beerta waa inuu dhaqaaleeya dininka caamilka aho wixii laga rabo dhan waa inuu geliyo beerta inuu geliyo wa camaluna yacuudu nafcuhu ila alardi camalna nafcigiisu dhulku u noqonaya dhulku u noqonaya so wax sanad kasta soo noqon soona noqonin baa laga yaaba marmar baa la samaynaya fa huwa calaa rabi lmaali ka binaa'i xiidaanin inuu derbi u dhiso weeye wa xafri nahrin inuu yani kanaalkiisa dii qalabkii lagu soo jeexi laha waa inuu usoo jeexo wa nasbi duulaabin wixii biyaha soo shubayey biyaha keenaya waraabinaya waa inuu sameeya ama matoor ha ahaado ama wax kaleba biyaha lagu soo qaaday wixii biyaha keenayana waa inuu sameeyo wa aalaati alcamali beerta wixii looga shaqayn lahaa ninkan shaqaalaha ad u dhiibta beerta wuxuu oga shaqayn lahaa alaabta lagu shaqaynayo dhan waa inuu diyaariy kalfaasi faaskii weeye walminjali weeye wa yani wadalci ladii yuqlaxu bi yulqaxu bihi wey beerta qalabkii looga shaqaynayo o dhan dee faaskii geedaha lagu gurray iyo majarafkii wa dhulka lagu xaaqay iyo bahalkii lagu rogayey iyo wax lagu waxaynayo dhan waa inaad keento beerta looga shaqaynay maalinkaa laga rabaa ninka beerta laa laga rabaa faslun fi lijaara ijaaradii buu u fasliyaa wahiya ijaaradu caqdun yaqtadii tamliika manfacatin macluumatin mubaaxa biciwadin macluum ijaaradu waa caqdi waa heshiis heshiiskaa waxaa lagu milkinayaa manfaco macluumo ahoo mubaaxo ah manfac inaad waxaad ku intifaacdaad ku helay ku haranaysaa ku milkinaysaa ciwad baadna bixinaysaa ijaaradu de markaad wax bixisaad wax ija- yaad helaysaa soo ma a ciwad baad ku helaysaa macluum ah ijaarada waa la garanaya de guri la ijaaro iyo gaari la ijaaro iyo wa ijaarku noocaas wey shay wax la ijaaro oo manfacadiisa aada qaadatood ku intifaacdo wey wa kullu maa amkana alintifaacu bih wax alla wixii in lagu intifaaca ay suuroobayso maca baqaa'i caynihi cayntiisuna ay dhammaanayno oo cayntiisu iska joogayso saxat ijaaratu in la ijaaraa bannaan idaa qudirad haddii la qadaro manfacatuhu manfacadiisa biaxadi amrayn laba amar mid ka mid a haddii lagu qadaro bimuddatin aw camalin markaa wax alla wixii in lagu intifaaca ay suuroobayso cayntiisuna ay dhammaanayn iska joogaysa cayntii hadda guri gurigan haddii la ijaarto oo muddo la deganaado qofku iska deganaado wuu ku intifaacayaa cayntiina waa iska baaqi guriga waa iska dhisan yahay gaariga hadduu qofku ijaarto gaarigan wuu iska wadanaya cayntiisina waa baaqi waxa cayntiisu baaqi ahaanaysaa la ijaartaa laguna intifaaci karo laakiin wax cayntiisu aan baaqi ahaanaynin ijaaro ma galo shamac baa tiri shamacan iga ijaar waan shidanayaa hade waa waad ku intifaacday laakiin ma joogaya waa wuu dhamaaday caawa markaa shidatay shamic eber ijaar ma noqota kaas saabuunta niga ijaar baa tiri saabuun dee caynteedu ma joogaysa in- manfacadeedu waxaa weeye in la isticmaalo mar alla markii la isticmaalayo way socotaa un eber way dhammaanaysaa wax joogayaa la rabaa aan is- cayn aan isbedelaynin aan dhammaanaynin iska joogto oo manfacada uun laga oobsanayo taasaa la yidhaha wa kullu maa amkana alintifaacu bih wax alla wixii in lagu intifaacay suuroobayso maca baqaa'i caynihi cayntiisuna iska baaqaanayso saxad ijaaratuhu in la ijaaro way bannaan tahay idaa qudirad haddii la qadaro ijaaradii manfa- idaa qudirad manfacatuhu manfacatu lijaara ijaarada manfacadeedii haddii la qadaro biaxadi amrayni laba amar mid haddii lagu qadaro laba amar haddii mid lagu qadaro wey markaasaa la ijaari karaa wey. ay i- ansaxaysaa bimuddatin aw camalin bimuddatin muddo haddii lagu qadaro aw camalin haddii lagu qadaro walaabudda min kowni lujrati macluuma lilcaaqideyn a waa inay isla garanayaan dee marka muddo muddaa lagu qadaro intaasaan shayga ka ijaarnay Mhm. مرحبا مم. مدة waa in lagu qadaro muddo macluumo ah wey ama camal la qabanayo waxaas waxaas ii qabo intaas iigu qabo waa ijaaro de qofka shaqaalo hadda aad- sh- qofkaad camal u dhiibatay waa ijaarade camalkaa iyo camalkaa ii qabo intaas iigu qabo maxaad iigu qabanaysa camalkaa intaa baa lagu heshiinaya camalkaas inuu kuu qabtaad qofka u ijaaro ama mudday noqonaysaayo muddaa lagu ijaartaa shayga intaas muddada intaa leeg bil oo kale toban beri oo kale maxaad camalkaa ku qabanaysaa ama shayganaan intaasaan deganaanaya mudda muddaan yani oo kalead ijaaranaysaa shaygii soo ma waa muddo waxaad lagu heshiinaya muddada waa camalkaas aad ku qabanayso oo- masalan gaari baad hadda ijaaranaysaa gaariga muddaad ijaartay toban beri baad ijaaratay bil baad ijaaratay muddadaas wey waxaa lagu wada hadlaye yacni camalka aad ku qabanaysa lagama hadlayo Lama- muddada muddada wey waxaa yaa manfacada lagu qadanaya muddo muddo intaas eeg baan kooga ijaaranaya noqonaysa muddadaa lagu heshiinaya ama masalan beertan waxaa tiri muddadaas ka shaqe waa muddo waxa lagu heshiinaya ama waa camal camalkaas qabaa tiri marka camalkaas wey camalkii waa marka ayahay oo camalkaas meeqaad ku qabanaysaa camalkii baa laisla qadarayaa wa idlaaquhaa haddii la iska idlaaqo ijaaradii yaqtadii tacjiila alujra haddii la id- la iska idlaaqo la yidhaha shay waan intaasaan waxaanan kaa ijaartay iyo iga ijaar waxay keenaysaa oon muddo loo qabanin oo la yidhahdo muddo hebel yaad intaasaan kaaga ijaartay alla dhihin inta yani shaygan iga ijaar oo intaa iga ijaar in lasoo dedejiya ay noqonaysaa marka wa idlaaquhaa ijaaradii haddii layska idlaaqo min- ya- yani wa idlaaquhaa idlaaqeedii yaqtadii wuxuu keenaya tacjiila alujra ujradii in la dedejiyo wey ilaa an yashtari ilaa an yashrida inuu shardiyo mooyaane atajiil ta'jiil inuu shardiyo mooyaane oo la yidhaha muddo hebel yaad yani muddo hebel baad ii keenaysaa ama muddo hebel baan waxaa bixinaya laakiin haddaan waxba muddo la qabsanin oo shaygaas waad ijaaratay intaasaan ku kala ijaaranay wax muddo aan imina qabsanin waxay keenaysaa dee inaad markiiba bixiso dee ayay keenaysaa walaa tabdulu lijaaratu ijaaradu ma burto bimowti axadi lmutacaaqidayni labadii heshiisee wax kala ijaaratay hadduu mid ka mida dhinto tija- ijaaradii ma burayso wey ma burayso oo yacni qofkii dhintay dee qofkii yacni asaga weligiis ahaa ama dadkii asaga yacni dhinaciisa ka imaanayay unbaa qeybtii la wareegi kara oo ijaaradii sidii bay usii socon kartaa meeshiisii buuxinaya wey marka ma burayso wey walaa tabdulu lijaaratu ma burto bimowti axadi lmutacaaqidayn wa tabdulu laakiin waxay ku burtaa bitalifi lcayni lmustaajara cayntii la ijaartay la kala ijaartay hadday dhimato ijaaradii meesha ka baxaysaa ee wixii la kala ijaartay cayntay ahayde wa tabdulu way buraysaa bitalafi lcayni cayntii dhimashadeeda almustaajarati oo la ijaartay wey walaa damaana cala alajiiri midka wax ijaartay lamaano dushiisa ma ahaanay ilaa bicudwaan inuu dacatiyo mooyaane oo qof baa wax ijaartay wixii camalkii uu ijaartay wax laisku ogaa unbu caadi buu shaygu u intifaac ugu intifaacayay markaasaa waxaa ku timid yacni shaygii baa dhintay soo ma lamaano lagama doonayo ilaa inuu dacatiyo mooyaane hadduu isagu dacatiyo oo uu dacati sameeyo oo shaygii yani waxaan loo yani loo baahnayn uu loogu talagelin buu ist- ku isticmaalay ama meel aan munaasab u ahayn buu dhigay markaa dee waa laga rabaa damaantiis walaa damaana cala alajiiri ninkii ajiirka ee wax ijaartay lamaan dushiisa ma ahaanin ilaa bicudwaan inuu dacatiyo mooyaane uu gabood falo mooyaane faslun fi ljucaala jucaaladii buu u fasal yahay baadifad baa la yidhaha jucaalada waxaa la yidhaha baadifad baadi baa kaa dhuntaoo kaa maqan markaasaa waxaad leedahay baadida saas oo saasaa iga maqani qofkii ii keeno intaasaan siinayaa intaasaan siinaya waxaan aad leedahay jucaalo la yidhaha jucaala la yidhaha baadifad wey oo qofkii qofkii baadideedii ii soo celiyo intaasaan siinaya qof baa ku dhegaysantay anaa keenayuu ku yidhi ama qof baa ku dhegaystay wuu ku maqlay wuu iska tegay wixii buu kuu keenay wuu leeyahay xaq wixii aada ballan qaaday baad bixinaysa waljicaalatu jicaaladii jaa-izatun way bannaan tahay way bannaan tahay wa huwa calaa an yashrid wahuwa an yashrida inuu shardiyo weeye fii raddi laalatihi baadidiisa qofkii soo celiyo ciwadan macluuman ciwal macduuma de kaas weysa waa baadifadkii wey soo ma wuxuu ku yidhi wuxuu ku shardiyey qofkii baadidaasaa iga maqani ii soo celiyo int waxaasaan siinaya ama intaasaan siinaya kaasaa jucaalo la yidhaah wa huwa an yashrida inuu shardiyo weeye jacaaladu fii raddi daalatihi baadidiisa qofki qofki ii soo celiyaa buu yidhi baadideeda qofki ii soo celiyaa iyo ciwadan buu u shardiyey macluuman la garanayo laakiin wax go-an waa inuu sheego waxaas waxaasaan siinaya hadduu yidhahdo qofkii baadida ii keena waxbaan siinaya eh, eh, kaas ma ansaxay wax cad waa inuu sheego waxa aad siinaysa sheeg baa laleeyahy waa maxay Ah, waa inuu sheego wixii fa idaa rudda haddii lasoo celiyo istuxiqa ujrat lmithli hadduu marka hore wax yani majhuul majhuul buu iska sheegay wuxuu yidhi waxbaan bixinayaa qof baa wuu iska baxay oo wixii buu keenay dee wax macluuma lama sheegine ujratu mithli baa loo noqonaya jucaalada noocaas oo kale a baadida qofkii soo celi baadifadkaas maxaa lagu bixin jiray intaas intii baa laleeyahy bix laga rabaa laakiin marka hore waa inuu qofku yani ciwad macluuma waa inuu sheega waay fa idaa raddahaa hadduu soo celiyo qofkii fa idaa raddahaa raadun dhe fa idaa raddahaa baadida hadduu soo celiyo raadun mid raadihoo soo helay baadidii istaxaqa dalika alciwada ciwadkaasuu mutaysanayaa almashruuda oo la shardiyey wey iskaa la shardiyey ayuu mutaysanayaa de waa inuu bixiyo de waa ballanka u qaaday faslun fi lmusaaracati walmukhaabara fasalkan wuxuu fasal yahay fi lmusaaraca musaaracadii iyo walmukhaabarati mukhaabaradii wey Ah. musaaraco iyo mukhaabaro waa laba shay oo mid mukaabarada ma ansaxaysaa iyo ma ansaxaysaa khilaaf baa ka jooga waa laisku haystaa fiiraad almusaaracatu musaaracadu hiya mucaamalatu lmaaliki ninkii maaliga ahaa waa inuu la mucaamalooda hayrahu kayrkiis calaa ardin dhul liyasracahaa inuu u beero bibacdi maa yakhruju minha waxa kasoo baxaya qaar ka mida ka thuluthi weeye wlbadruna min almalik wahiya laa tasixu wahiya laa tasixu ma ansaxayso oo waa maxay beer baad adigu leedahay beer baad yacni lahayd beertii baad nin baad xatiri kaala beertan ka shaqe abuur baad u dhiibtay beertan abuur ho abuurka waa kana abuur beerta abuur wixii ka soo baxa intaasaad ku leedahay ma ansaxaysa taas bacdulculamaa diidaysa oo qaar ogolaan ay ogolanayaan waa lima rawaahu muslim imaamu muslim baa wuxuu warinayaa ana rasuula llahi sala allahu calayhi wasalam nahaa can ilmusaaraca musaaracada nabigu waa nahayey wuu diiday nabigu ko marka macnaha waxaa loo diidayana waxaa weeye qofkii markaad tidhaahdo beertii beertan abuurka ho oo abuur oo beertii ka shaqee beertii ho ka shaqee waxaa laga yaabaa beertii inay waxba intuu qofki ka shaqeeyo wada abuuro kadib inay haddana beerta waxba kasoo bixi weyda iska ba-do qofki meel cidlu xoogiisa ku dhumay taasaa la diidaya sharcu diidaya laakiin haddaad tidhaahdo beertaa ka shaqe intaasaan ku siinaya wax kalaad u ballan qaaday walow raashin ba ha noqdo waxaa tiri intaasoo raashin anaad igu leeda beerta ama ha baxda ama yeebixin markaa way ansaxaysaa way ansaxaysaa ko wa ama almukhaabara mukhaabaradii fa hiya almucaamalatu saabiqa laakin yakunu lbadru min alcaamili walmukhaabaratu maakhudatu min alkhabri ay zarci wakhubirat lardu yani wakabartu larda shaqaqtuha weyli zaraaca wahiyo laa tasixu ayadana ma ansaxaysa wey de musaaqaadkii aan soo maraynay oo yani yani qofka uu ka shaqaynayo beerta ka shaqaynayay musaaqaadkii waanu soo maraynay manaa musaaracadii dheh musaaracadii aanu soo marino qofkii baad beertii u dhiibtay abuurkana adigu bixi baa tiri abuurkana adigu bixi de taana way kasii daran tahay de marka anigu abuurku maaligu u dhiibayba qofka shaqadii xooggiisi meel cidlaa ku dhumaye haddii la yidhaha adigu beerti abuurkiina adigu bixi kana shaqeeyo adigu abuur taana ma dara ma xoolihiisii iyo waxaaba isku dartay xooggiisii baad meel gelisay waxay tahayna lama ogo soo ma waa marka labadooda waa isku mid musaaracadii mukhaabaradu waxay keliya ku kala duwan yihiin abuurka un abuurka hadduu maaligu waa beer aad nin u dhiibto oo tidhahdo abuurka shaqee waxay ku kala duwan yihiin abuurka hadduu maaligu leeyahay oo uu u dhiibo abuurka uu yidhahdo abuur musaaraca la yidhahdo hadduu yidhaahdo beertan adigu abuur abuurkiina adigu keen wixii kasoo baxaan hadhow intaas ku leedahay taana mukhaabara la yidhaha marka labadooda isku mid wey labadoodaba isku mid weeye waa la diiday oo qofka xooggiisii iyo xoolihiisiibaa meel cidlaa ku dhumayo haddaad wax macluuma u ballan qaado way bannaan tahay laakiin musaaracada way bannaan tahay baa laleeyahy culimmada shaaficiyada yacni siday siday u badan yihiin musaaracadu ma banaanay leeyihiin oo xadiidkan ay daliishanayaan laakiin xadiidkan waxay leeyihiin aimada kale aahibta iyo shaaficiyada xataa qaar ka mida imaam nawowi baa ka mida wuxuu soo naqilayaa adilo fara badan buu u keenayaa uu leeyahay in yani musaaracada la samayn jiray waktigii nabiga sala allahu calayhi wasalam cabdullaahi binu cumar beeruu lahaa sidaasuuna uga shaqayn jiray yani dad buu u dhiibi jiray o dhihi jiray ka shaqeeya faa-iidada waxay soo baxa la qaybsan jiray marka way banaan tahay bay leeyihi waa masale khilaafiyaha markaa masale khilaafiyaho bacdilculamana way diidan yihiin shaaficiyadaana u badan qolyaha diidayso madhab shaafici baa u badan qolyaha diidayso leeyihin waxaa laga yaaba qofka xaqiisii inuu meel cilaa ku dhumo aimo badanna waxay leeyihin waa banaan tahay waa banaan tahay saxaabadu saasay laba qaybood u ahaa qolyana saasay u diideen xadiida muslim bay warinayeen ay ku radinayeen qolyana xadiid kale ay warinayeen waxay leeyihiin waa banaan tahay waa la samayn jiray waqtiga nabiga nabiguna ma reebin alayhi salatu wasalam waidaa waqaca waidaa dafaca ilaa rajulin waidaa dafaca qofku hadduu dhiibo ilaa rajulinin hadduu u dhiibo ardan dhul liyasracahaa inuu beero oo washarada lahu uu shardiyay juz-an macluuman min zarcihaa lam yajuz ma banaano wain akraahu hadduu kireeyo iyahaa bidahabin aw fida ow sharada lahu dacaaman macluuman fii dimatihi jaaza marka labadaa shay ba ku banaan tahay hadduu yidhaahdo ardadaa ka shaqee intaa uu soo kirayo kiraad ardadaas iga shaqee intaasoo lacagaan ku siinayaa dahab iyo fido lacag buuba uga shaqeey wuxuu yidhi dhulkan abuur ka shaqee intaasoo qiimo intaasoo lacagaad qaadanaysaa way bannaan tahay hadduu yidhaahdo beertan ka shaqee adigu intaasoo raashina anaad igu leedahay hadday beertu baxda iyo hadday bixinbo anaad igu leedahay intaasoo raashina taana way bannaan tahay dee taana way bannaan tahay kolka wain akraha wain akraahu hadduu kireeyo maaligii iyo ahaa ardadii bidahabin buu ku kareeyey ow fidatin ow sharada lahu wuu shardiyeyoo ninkii caamilka beerta ka shaqaynaya dacaaman macluuman raashin macluum oo la yaqaan intaasoo raashin aad igu leedahay fii dimmati anaa kuu ballan qaadayo beertaas shuqul kuma hadday beertaa baxday iyo hadday bixinbo jaaza way bannaan tahay oo ninkaa xaqiisii baa dee meel la saaray xoolihiis markaa meel bay saaran yihin ninkaas haddii kale tii hore waxay ahayd majuulo ka shaqee wixii soo baxay unbaad qayb yeelan doontaa inay soo baxaysa nin kale lama ogo faslun fii ixyaati lmawaat fii ixyaai lmawaat dhul dhintay oo la nooleeya a mawaat ixyaau lmawaat dhulku muxuu ku noolaan karaa in la camiro beer baa laga jebiyey guryaha laga dhisay ceel baa laga qoday dhulku wuu haddii kale uu dhul cidlaa iska yahayna uu iska yaho nina aan ku camal waxaynayna waa mawaat baa la yidhaha alardu alatii laa maalika lahaa walaa yantaficu biha axad wax kule ma jiro wax ku intifaacaya ma jiro markaasaad noole waad nooleys walaslu fiihi qowluhu sala allahu calayhi wasalam qowlkiisa u daliila man camara ardan ardo qofkii camiro laysa liaxadin qof oon lahayn fa huwa axaqu biha asaa ku xaqnimo badan dhul aan nina lahayn haddaad camirato wax kaaga horreeyey ma jiro fa huwa axaqu biha asaa ku xaqnimo badan de adaa iska leh beer baad ka jebisay guri baad ka samaysay ceel baad ka samaysay adaa iska leh meeshaas laakiin hadduu qof sii lahaa ma milkin kartid taardo dhulku lama milki ma galaye qof haddii qof muslim milkigiisa ku jirtay masi ma yani ma milkin kartid markaas waxaad ku milkin kartaa un in aan ama aada iibsato beex ama hibo lagu siiyo ama ma lagu milkin karaa wa ixyaau lmawaati meel dhimatay nooleynteedu jaa-izun way bannaan tahay meel aan nina lahayn oo isku cilaa nooleynteedu camirideedu tacmiirka wey nooleyntu jaa-izun waa bannaan yahay bishardayni laba shardi uu ku bannaan yahay an yakuuna almuxyi musliman qofka dhulka nooleynaya meesha beerta ka jebiya ceelka ka qoday yacni guryo ka sameeya waa inuu qof muslima yahay oo dhulka kan yacni waxa uu milkin karo waxa weeye qofka muslimka ah wa an takuuna alardu xora ardadu waa inay xor tahay lam yajri calayha milkun limuslimin qof muslima milkigii waa inayna ku jirin way xor way markaas laakiin hadduu qof muslima kaaga horreeyay xor maaha meesha waa la leeyahay laiska leeya xorma labadaas shardi markii la helo meeshu waa meel xor oo qofkaaga horreeyay ma jiro qofkaas markaa noole inuu nooleeyo rabana waa qof muslima wuu nooleeyey waa milkinaysa markaa wa ixyaaulmawaati meel dhimatay nooleynteedu jaa-izun way bannaan tahay bishardayni laba shardi bay ku bannaan tahay an yakuuna almuxyi qofka wax nooleynaya musliman waa inuu yahay wa an takuuna alardu ardadu waa inay tahay xoratan xor waa inay tahay xor inay tahay maxaa looga jeedaa lam yajri calayha milkun milki waa inuuna ku dureersanin limuslimin qof muslima qof kaloo muslim waa inuuna milkigiisa ayna gelin qof muslim ah wey sida yani saas yani ku idlaaqaya walaa likayrihi waa de qof kalena waa inuu iska lahaynoo gaala naftiisa qof kaloo gaala hadduu meesha leeyahay de una aduuna dee xarbi oo intii la dagaalamay wax dagaal looga qabsaday un ahayn qofku uu leeyahay markaas isnagu saa iskale w wa sifatu lixyaa noolaynta sifadeedu maa kaana fi lcaadati cimaaratan lilmuxyaa waxa la noolaynayo dhulkaas asaga a wixii camirid u noqon kara xagga caadada kaasaa la yidhaha wixii la dhihi kara yani waxba meeshii yani waa fa yuctabaru fii maskanin taxwiidun binaxwin aajirin wa nasbi baabin wa saqfi bacdi lbuqcati haddii aada leedahay hadda ku doodayso guri baan meesha ka dhisa guri baan ku nooleeyay calaamada guri waa inay muuqato derbi hoose waa inaad u samayso ama dhinac baa saanqaaf uga samaysay ama yacni guri waa gu nooleeye baad leedahay meeshaan anaa nooleeya guri hadday tahay calaamadda guri wixii la dhihi kara waa guri uu ka bilowdo waa inaad wax ku samayso inaad u dhammaystira waxba shardi maaha ama yani deer deer deer buu saa ugu soo qabtay oo usoo sameeyey markaasuu albaab u sameeyey go haddii aad yani ay tahay beer beerta dee waa inaad jebiso ood qardayso ood banayso ood abu ama aada abuurato meeshii oo marxaba a waa inaad u diyaarisa dee beer sida ahayd marka calaamadda wixii la dhihi kara caadada waa shayga waa lagu nooleeyaa la dhihi karo waa inaad ku samayso dee waa inaad ku samayso wa sifatu lixyaai maa kaana fi lcaadati caadada wixii noqonaya waa cimaaratan cimaaro u noqonayo camirad u noqonayo lilmuxyaa ardada la noolaynayo wayajibu waxaa waajiba badlu lmaai biyaha in la dhiibo bihalaahatin wayajibu badlu lmaa biyaha in la dhiibo biyuhu dee dadkay ka dhexeey inta badan biyuhu dadkay ka dhexeeyaan mogtahay qof marka biyo haddii loo baahdo biyaha inaad diidood ceshato ma aha waa kan fiir wayajibu badlulmaai biyaha in la dhiibo ayaa waajib ah oo rasuulku wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam halaathun laa yumnacna saddex lama diido almaau walkala-u iyo wanaaru biyo iyo daaq iyo dabka saddexdaa laysuma diido de waa la wada isticmaalaa daaqa dee duurkaa waa la wadaaqaya meel de un adigu aada ceshato khaas ku aba inay tahay mooyaane oo beer iyo wax lamid ah meel aad samaysato a daaqaas waa yani waa loo leeyahay biyahana waa la wada cabaa dabkana dee waa la wada isticmaalaayo dee dab maxaad ka diidaa qofkii dabkaaga wax ka qaadanayo o shidanayo maad u diidi dab dab haka dabkana waa la isiiya marka saddexdaas lama diido akhrajahu ibnu maajah baa soo saaray bisanadi saxiix wayajibu badlulmaai bihalaathati sharaa'ida biyihii marka inaad dhiibto waajibay kugu noqona saddex shardi haddii la helo an yafdula can xaajati xaajadaada waa inay ka badan yihiin biyo baahidaada biyaad haysataa baraag baa kuu buuxda ama ceel baad leedahay marka adiga xaajadaadi way ka badan yihiin biyaha dadka u diidinta marka hadday xaajadaadi ka badan yihiin wa an yaxtaaja ilayhi kayruhu markaad bixinayso waajib kugu noqonaysa inaad bixiso wax qof kaloo u dhibaataysan waa in la helo linafsihi buu u dhibaataysan yahay ow libahimati ama xoolihiisi baa ka ooman baahi baa timid oo dad baa u baahan biyihii ama iyaga cabitaan bay ugu baahan yihin ama xoolahoodii baa u baahan waa inaad siiso wa an yakuuna mima yustaklafu fii bi'rin aw caynin biyahan inaad bixisa waajibka ay kugu noqonaysana biyaha bedelmaya markii la cababa soo bedelmaya waa inay noqdaan ceel oo kale hadda markii la cabo haddana wuu soo maaxayaa soo ma il iska socoto weeyo biyahaas ishaasaad adigu iska leedahay oo marka haddaad yani markii la cabo ishi waa in socotaba de way soo socotaa hadiidinkaas laakiin hadday tahay biyahaad meel ku shubatay baraag baad qootolkaasa biyo ku shubatay biyaha biyo haddii la cabo soo bedelmaya maaha adigii hadda yani hadda way kugu filan yihiin oo xoolahagi way ka cabeen oo adigana waad ka cabtay laakinaad hadhow u baahataa laga yaaba wixii wax soo bedelmaya maaha markaas inaad bixiso waajib kugu maaha inaad iska siinayso qofku mayaan sida wax soo bedelmayaba hadduun ahayn inaad bixiso waajib kuguma inaad iska siinaysa mooyaan marka marka saddexdaa shardi waayo adiga waa inay baahidaada ka badan yihiin waa mid hadduu hataa ceel yahay ceelka haddaad adiga u baahan tahay oo adiga iyo xoolahaaga xoolahaagii weli ma cabin adigibaa u baahan waajib kugumaha intaad adigu ka baxayso horta inaad a waajib kugumaha inaad qof kala siiso waa ina horta adiga baahidaada markaad adiga aad baahidaada aad ka baxdo ood ka faadli noqoto dad kaleo u baahanna waa in la helo dad u baahanba haddaan la hayninna waxba waajib kugu noqonaya ma jiro shardiga saddexaadna biyaha inaad bixiso waajibka ay kugu noqonayso waa kuwa bedelka bedel kale wey waa ceel oo kale biyihii way soo bedelmayaan waa imaanayaan waa il oo kale isha midda iska socota yani dhulka korkeeda saa uqulqulaysaa cayn la yidhaah ceelkuna waa meesha dhulka hoos loo qoday ee biyaha hoos loogu tegay ee biyihiisuna hoos tartiib usoo maaxayaan soo ba soo yani soo gelayaan marxaba shuruuddaa markii la helo biyaha markaa lama diido waay wuxuu leeyahy nabigu sala allahu calayhi wasalam halaahatun laa yanduru llahu ilayhim yowma alqiyaama saddex ilaahay ma fiiriyo qiyaamaha nadra raxmatin wey fiiro oo naxariisa ilaahay ma fiirin yowma alqiyaama walaa yusakiihim ilaahay dembigooda ma dhaafayo walahum cadaabun aliim cadaab xanuun badan bay leeyihin saddexaad rajulun way midka koobaad kaana lahu fadlu ma biyo dheeraad ahoo uuna u baahnayn buu haystaa bidariiqi wadaduu degan yahay famanacahu min ibni sabiili markaasuu musaafirka u diiday biyo dheeraad u haystaa uusan u baahnayn weel waddo uu degan yahay ee musaafirku marayo markaasuu musaafirkiina u diiday biyihi kaas ilaahay qiyaamaha ma fiirinayo nadra raxma ma fiirinayo Ah, ilaahay uma naxariisana dembigiisana ma dhaafayo warajulun weeye ka labaad baayaca imaaman imaam buu la mubaayacooday laa yubaayicuhu ilaa lidunya nin uu imaam uu la mubaayacoonaya madaxweyneha waan ku waan ku adeecaynaa buu ku leeyahay waan ku dooranaynaa show dan buu ka lahaayo inuu wax siiyuu doonayay wixii adduunyada uu rubay markuu waayey waan ka baxay buu leeyahay kaasna marba haddaad mubaayaca la gasho imaamkaas waa inaad garab istaagto wey. ama waxa ku siiya ama kusiin laakiin hadda qasadkaaguba ahaa waxaad ballankan ilaahay u qaadaysaba lidunya hadday ahayd markaasuu oga baxaya kaas ilaahay wuu cadaabaya qiyaama uma dambi dhaafayo fain acdaahu hadduu siiyo adduunyadii minha radiya wain lam yucdi hadduuna siinin sakida wuu cadhoonaya ballankii u ka baxaya warajulun weeye midka saddexaad aqaama silcatahu badeecadiisii buu soo taagay bacda alcasri casrka bacdigiisuu gorgoriyey badeecu yani weel waxbuu gadanayay salaada casri markii la tukaday kadib buu badeecadiisi uu soo dhigay fa qaala wuxuu yidhi walla- wallaahi aladii laa ilaaha gayruh laqad ucdiitu biha kada wa kada salaada casri markii la tukay kadib yuu badeecadiisi uu gadayay buu been ugu dhaarto wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartaye una ilaah kale jirin eh intaa iyo intaa baan kasoo bixiyey oo been awey intaasay ugu fadhidaan ka bixiyey buuri fasadaqahu rajulun nin baa u rumeeyey ma intaasa kasoo bixisa haa wuu siinaya qofka de hadduu ku dhaarto yidha intaabay ugu fadhidaa dee haddii oo intaas keliya ma saartay soo maha waa inuu siiyo marka qofka dee lafahaagi ka tag miyuu leey qofka wax kaa gadanaya maya inuu ku khasaariyo ma doonaya qofka wuu ku aaminay saasuu marka iyo badeecadiisa ku gatay taana waa xaaraan wey ilaahay magaciisibuu salaada casir bacdigeed yuu ilaahay ugu dhaartay been dhaar ugu dhaartay u dhaartay kaas ilaahay qiyaamaha uma naxariisanayo nadra raxma ma fiirinayo dembigiisana ilaahay ma dhaafayo qofku markuu wax gadanayo waxaa la doonayaa badeecada waa lagu oganya inaad faa-iido saarato faa-iido ama ha badnaato ama ha yaraato haddaad rabto faa-iido badan saaro laakiin waxa xaaraan sharciga ku ah waxa weeye intaasi intaasaan kasoo bixiyo oo beena waxaad kasoo bixin inaad she- ood ku dhaarato tira intaas si dadku kuu aaminaan maxaa yeele markaad faa-iido badan saarato shaygii adoo konton kasoo gaday baa yaa yaa waxaad ku gadaysaa boqol markaasaad ku dhaaranaysaa inaad sagaashan kasoo bixiso toban baa ii saaran baad leedahay sooma waxba yacni waa dadka wax gadanaysaasay u badan yihiin inta intaasayna iigu fadhidaa buu kule waxaan saaranaya ma jiro wuu ku dhaaranaya waa xaaraan wey taas waa xaaraan sideedana markii wax la iibsanayo beeca shiraha iyo marka wax la gadayo wax la iibsanayo dhaartu sideedaba ma fiicnaba de cid ku dhaarsanaysa ma jirto shaygan meequu joogaa intaasuu joogaa qofku meeqaad kasoo bixisay meeqaad kasoo bixisay xataa nafteeda waaba qalad in qofku yidha a yacni war shaygu intaasuu joogaayo ma ku gadanaysaa mise kuma gadanaysin u joogun adigu intaasaan ku gadayaa de qofku ama ku gatan iyo ku gadanay laakiin dhaarta intaasaan kasoo bixiyey iyo intaasuu iigu fadhiyaa iyo waa kaas ba- dhaartaas beentaa ladiya wuxuu rasuulku leeyay sala allahu calayhi wasalam alxalif dhaartu manfaqatun lisilca badeecada way bixisaa haddaad dhaar badan tahay waa lagu aaminayaa laakiin mamxaqatun lilbaraka barakaday tiraysaa Ah. badeecadu way kaa baxaysaa laakiin wax faa'iidood ka helaysa ma jiro barakaday ka qaadaysaa dhaarta waa inaad iska ilaali waxyaalaha loo baahaya ninka qofka taajirka yani tijaarada ku jiro wax gato waa inuu iska ilaaliyo dhaarta beenta ah wey dhaarta beenta qishiga khayaanada iyo dhaarta beenta iyo yacni jumcada iyo jamaacada uu goynayo waqtiga salaad uuna jamaacada tegayni jumcada uu tegayni markuu beeca hadduu ka ilaaliyo waxyaalaha hadduu ka ilaaliyo uu uu yacni uu ribxayo weye qofka yacni laakiin markii laga waayo waxaas waa markuu khasaaraya dee hal hal- halba halma saaraya ilaahayna waa u caronaya subxaanahu wa tacaala rawahu lbukhaariy xadiidkii waa bukhaari baa wari فصل في الوقف صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله